maalinkii koob iyo tobnaad ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay shirka loogu magacdaray wadatashiga iyo maamul samaynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana kulankii maanta isugu yimid qaar ka mid ah waxgarad iyo culimaaudiin ku nool magaalada baydhabo ujeedka kulankana waxa uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa dhismaha la sheegay in loo dhisayo maamul ka kooban saddex gobol oo dhaca koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah culimaaudiinkii maanta kasoo qayb galay shirkii maanta ayaa ka hadlay sida ugu wanaagsan ee loo dardarigelin karo shirka maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan xuseen waxa uu ka mid yahay culimadii maanta ka hadashay kulankii maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxa uuna cabirayaa aragtidiisa ku aadan sida ugu wanaagsan ee maamul loogu sameyn karo gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay faadumo maxamed oo ka mid ah habeenkii ka qayb galay shirkii maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxayna ka timid faadumo magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxayna ka hadlaysaa aragtideeda ku aadan qaabka ugu wanaagsan ee loo dhisayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ka jira aragtiyo kala duwan oo ku sasleysan maamulo iska soo horjeeda oo sheeganaya lix gobol iyo saddex gobol oo dhammaantood dhaca koonfur galbeed soomaaliya madoobe nunow maxamed waa madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin maamul ka kooban saddex gobol oo dhaca koonfur galbeed soomaaliya in laga yeedleelo magaalada baydhabo ee gobolka baay
ma samaynan waxaa magac leenahay waxaan samaynaynaa wax shacabka leeyahay shacabka rabitaankiisana ah dalihiisana ah isbitaal hadduu yahay haddii waxbarashada tahay haddii suuga yihiin jadiidka shacabka rabitaankiisa ayaa anaga hoolno ah kaasaan wadaynaa shacabkaan la kaashanaynaa wabilahi tawfiiq warka ugu baxaya waxaa weeye isku tashiga aan wadno isku tashiga aan wadno ninkii shini hayo ninkii maska hayo ninkii muruq hayaba intooda isku tashadaano ani shilinkaana ugu doonay ani muruqna ugu doonay anigu amnigaana isu
inkastoo magaalada baydhabo ee gobolka baay ay ka jirto fikradahan kala duwan oo ay qabaan maamulada lixda gobol iyo kuwa saddexda gobol ee dhaca koonfur galbeed soomaaliya ayaa haddana aan loobeen sida uu kusoo gabagaboobi karo shirka ka socda magaalada baydhabo oo la doonayo in lagu dhiso maamul ka kooban saddex gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ayadoo weli gruubka madoobe nunow maxamed ay kasoo horjeesteen inay raacaan fikirka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya axmed cabdulqaadir yarow axmed saabaq raadiyo wadajir magaalada baydhabo